magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu dilay wiil Soomaali ah sidoo kalena waxaa la dhaawacay laba qof oo la socotay walow aysan booliisku shaacin halka ay asal ahaan labadaasi qof ka soo jeedaan laakiin waxaa jira warar sheegaya in mid ka mid ah labada qof ee dhaawaca ah uu Soomaali yahay warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji
madar xasan oo koob iyo labaatan jir ahaa ayaa isniintii lagu dilay baarkin ama meesha gawaarida la dhigto ee fairview moll oo ah goob laga dukaamaysto oo ku taala bariga magaalada toronto booliiska ayaa sheegay in madar uu u geeriyooday dhaawac loo geystay halka laba qof oo kale oo mid uu dhaawiciisu daran yahay ay ku dhaawacmeen weerarka lama sheegin magacyada iyo halka ay kasoo jeedaan labada qof ee dhaawacmay habeennimadii talaadada ayay booliiska magaalada toronto sheegeen in laba eedaysane oo shan iyo labaatan jiro ah oo lagu kala magacaabo axmed maxamed iyo samiir maxamed unoos ay u xireen weerarka lagu dilay madar kuwaasoo sida booliisku ay sheegeen wajahaya eedeymo ay ka mid yihiin dil darajada heerka labaada labada eedeysane ayaanan lasoo bandhigin sawiradooda sidoo kale lama sheegin halka ay asal ahaan kasoo jeedaan baarayaasha ayaa ka codsaday dadkii ka agdhowaa halka weerarku ka dhacay inay la xiriiraan laamaha amniga oo ay la wadaagaan wixii xoga oo ay hayaan inkastoo ay socdaan dadaallo ay wadaan bulshada soomaalida ee canada haddana waxaad moodaa in dalalka loo geysanayo dhallinyarada soomaalida ee canada gaar ahaan gobolada ontario iyo alberta ay sii socdaan toddobaadkii hore usama ibraahim oo labaatan jir ahaa ayaa lagu dilay magaalada edmonton ee gobolka alberta kaasoo shalay la aasay qaar ka mida soomaalida ayaa aada uga xumaaday dhacdooyinkan soo noqnoqonaya ee lagu dhibaataynayo dhallinyarada iyagoo codsanaya in wax laga qabto yaasiin abikar oo ah suxufi muddo degan magaalada toronto oo arrimaha dilalka dhallinyarada xilli sii horeysay ka wareysta ayaa qaba in wada shaqayn dhaba oo dhex marta bulshada soomaalida iyo laamaha amniga lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada aniga ahaan waxaa ila haboon marka ugu horeysa in soomaalida ay muujiso isku xirnaan isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada soomaaliyeed waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka jeestay laamaha amnigana hoos ugu fududaato haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka oo baaxda weyn ee haysta dhalinyarada soomaaliyeed ee halkan joogta arrintan dilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub laamaha amniga ee gobolkan anaga ina jirno ontario dad anaga naga horeeyey ayaa dhibtani maanta haysan jirtay islamarkaana waxaa keliya ee uga baxeen waxay ahayd keliya in dhalinyaradooda u sameyn waxyigelin in si buuxda uga shaqeeyaan laamaha amniga in qaad kastoo arkaan inta aysan dadka arkinba in ayaga nafsakooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaadkaasi loo joojiyo marka waxa fiican in naftakeenaba aan aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa haruurteena islamarkaana waxay oon ka xelin lahaa laamaha amnigana si buuxa u shaqeyn lahaa dhanka kale booliska magaalada toronto ayaa baadigoobaya xuseen ibraahim oo asalkiisa soomaali yahay kaasoo lagu eedeynayo dil toorey loo adeegsaday oo dhacay lixda bishan march kaasoo loo geystay nin shan iyo konton jir ahaa oo booliisku ay magaciisa ku sheegeen jeffrey munro booliiska ayaa sidoo kale xiray todoba iyo tobanka bishan saddex eedaysane oo loo haysto isla dilka jeffrey kaasoo uu ku jiro maxamed cilmi oo ah soomaali canadian dhammaan eedaysanayaasha xiran iyo kan la baadigoobaya ayaa loo haystaa dil heerka darajada labaada xuseen nur xaaji v o a